alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbih wasalama tasliima kasiira xadiidka wafdu cabdilqays wazaada bnu mucaadin fii xadiidihi can abiihi baa inoogu jirtay aakhirkiisa markaa ibnu mucaad ka uu sheegaya waa cubaydullaahi ibnu mucaad alcambari albasri aabihiina waa mucaad kaasoo mucaad ibnu mucaad baa isna la odhan jiray mucaad ibnu mucaad alcambari waxaynu joognay xadiidka saciid ibnu lmusayib aabihii uu ka warinayo waxaa xadiidkaasi uu xambaarsan yahay fawaa'id badan waxaa ugu muhiimsan abu aalib oo rasuulka adeerkii yahi inuu gaalnimo ku dhintay taasina khuraafiyiinta iyo shiicada iyobay radin ku tahay waxaa xadiidkani uu tilmaamayaa madaratu asxaabi suu cala alinsaan ee saaxiibbada xunxumi dhibaatada ay qofka ku leeyihiin saaxiibbada xunxumi dhibaatada ay qofka ku leeyihiin waayo iyadoo waxa weeye wixii ilaahay qadaray qoraa haddana xaaladdaa haddaanay saaxiibbada xunxumi dul joogi lahayn waxaa laga yaabaa inuu iskaba ashahaadan lahaa sidaana ku badbaadi lahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu aabbayaashii iyo dadkii ka waaweynaa ka horeeyey si aan markaa sharci ahayn u weyneeyo oo uu iyaga iska dabagalo dhibta ay leedahay atacasubul acmaa baa la ydhaahdaa oo tacasubka indhahala hadduu qofku xaq ku raacayo dhib male laakiin bal hadduu baatil ku raacayo ka war innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa umma bay lahaayeen marka nebi maxamed iyo ambiyadu ay xaqa ula yimaadaan baabun haadaa baabun umirtu waxaa lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la diriri xataa yaquuluu ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah xadiidkii buu lafdigiisii wax ka mida ka dhigtay tarjamo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi lamaa tuwufiya markii la oofsaday rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wastukhlifa abubakrin abuubakarna madax laga dhigtay bacdahu dabadi wastukhlifa la khaliifay abubakrin bacdahu wakafara ee uu gaaloobay man kafara ciddii gaalowdo min alcarabi carab ahaatay carabta ka mid ahaatay qaala cumar bnu lkhaaabi wuxuu uhi cumar radia allahu canhu liabi bakrin abu bakar wuxuu ku yihi radia allaahu canhu kayfa tuqaatilu nnaasa dadka sideebaad ula dagaalamaysa waqad qaala walxaal qad qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu yihi sala allahu calayhi wasalama umirtu waxa lay faraa an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah faman qaala axadka yidhaahda laa ilaaha ila allah faqad casama minii wuu iga ilaaliyey maalahu wa nafsahu maalkiisi iyo naftiisiiba ilaa bixaqihi xaqa maalka mooyaane oo markaa damiirku uu maalka u noqdo wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allaahi ilaahay korkiisa ay ahaatay fa qaala abuubakrin abuubakar baa wuxuu ihi radia allaahu canhu ya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la diriri oon la diriri man faraqa cidda kala geysa bayna asalaati waazakaati salaada iyo zakada ee tidhaaee tidhaahdo salaadana waan la imanayaa zakadana bixin maayo fa ina azakaata maxaa yeelay zakadu xaqulmaali maalka xaqiisii weeye wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidaan ciqaalan dabar kaanuu ay ahaayeen yu-adduunahu kuwa u gudo oo siiya ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama laqaataltuhum waan kula diriraya calaa mancihi diidistiisa fa qaala cumar bnu lkhaaabi cumar wuxuu yihi radia allaahu canhu fawallah ilaahay baan ku dhaartay maa huwa shanigiiyo arrinku ma aha ilaa an ra'aytu inaan yaqiinsaday maahaane allaha alleh qad sharaxa inuu u ballaadhiyey sadra abibakrin laabta abibakr lilqitaali dagaalka oo fa caraftu waxaan ogsoonaaday annahu lxaqu xaqi inuu yahay markaa wa kafara man kafara min alcarab markii rasuulku dhintay calayhi asalaatu wasalaam riddo baahsan baa dhacday ee dadkaasina qaarna caadi bay u ridoobeen waxaa ka mid ahaa qaar markaa musaylamatu lkadaab kuwii raacay ee nebinimo u aqoonsaday iyo waxa weeyaan markaa qaar kaloo iyaguna nebinimo sheegtayba way ridoobeen qaar kale oo waxa weeye diinta iyo sharaa'icda iska diiday oo sidii jaahiliyadii dib ugu noqday baa iska jiray qaar baa iyaguna jiray salaadda yidhi waanu tukanaynaa laakiin sakada diiday culimmada qaarkoodna waxay idhaahdeen markay axaadiidta sharaxayaan ee kuwa ishkaalku ka galay arrinkooda wuxuu ahaa cumar kuwaa dambe ayuu ahaa haa ee sakada yidhi imaamka u gudi mayno waayo in lala dagaalamo dadka ridoobay ama cidaa nebi moxamed ahayn calayhi asalaatu wasalaam nebinimo u sheegtay ee kama waxa weeye hadlin oo ishkaal kama keenin cumar calaa kulli xaal waa arrin aada loo faahfaahiyo kolkii ay markaa doodeen abubakar cumar wuxuu ogaaday sida abubakar sheegaya inuu xaqu yahay oo ay tahay in lala dagaalamo xadiidku markaa wuxuu daliilu yahay ciddii waxa weeye sharaa'icda islaamka wax ka mida diidda ee si kale lagaga qaadi waayo ama kula iman weyda ilaa in lala dirira mooye in lala diriraayo waxaa kaloo laga qaadanayaa dadku haddii ay towxiidka qiraan salaada oogaan sakada bixiyaan sharaa'icda islaamka aanay ka hor iman wax ka mid ah inaan lala dagaalamahayn oon lala dirirahayn waayahay ee sideedabana abubakar wuu ka cilmi badnaa radia allaahu canhu wa ardaahu cumar wuu ka cilmi badnaa iyo saxaabada kaleo dhan oo sida abubakar uu u ahaa afdalu asaxaaba ayuu u ahaa aclamu asaxaaba saxaabada isagaa ugu fadli badnaa isaga ayaana ugu caqli badnaa isagaa ugu cilmi badnaa baan u jeedaa labada masalebana ahlu sunnuhu way isku waafaqsan yihiin oo khilaaf kuma jira dhexdooda marka fawallaahi maa huwa huwadaasi waa damiiru sha'ni weeyi can ibni cumara bni lkhaaabi radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waxaa la ifaray dadka inaan la dirira ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn alla weyne mooyaane iyo moxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay intaasoo keliya qiristooda lagama doonayo wax kasta oo ilaah iyo rasuulkiisa ka yimi oo in la qiroo la rumeeyaa waajib ay tahay waa in la rumeeyo oo riwaayad kaloo saxiixa muslimka ku soo aroortay ayaa sheegaysa wa yu'minuu bi wa bimaa ji'tu bih oo ay rumeeyaan aniga iyo waxa aan la imi wa yuqiimu salaata oo salaada ay ka ogaan wa yu'tu zakaata sakadana ay ka bixiyaan wa idaa facaluu marka ay sameeyaan arrinkaasi casamuu minii way iga ilaaliyeen aniga dimaa'ahum dhiigagoodiiyo wa amwaalahum xoolahoodii ilaa bixaqihaa xaqeeda mooyaane haadaasi wuxuu u noqonayaa dimaada iyo sidaasoo kale amwaasha ilaa bixaqihaa ay ilaa bixaqi dimaa'i walamwaal dhiigaga iyo xoolaha xaqoodii mooyaane lafdi kale wuxuu ahaa axaadiista qaar ku aragta ilaa bixaqi lislaam marka qofka arrimaha la yimaada dirirta iyo dagaalka waa laga daynayaa laakiin xuquuqdii kale ee islaamku waajibinayaa saaran oo marka lasoo duuduba ahaatay ficlu lwaajibaat wa tarku lmuxaramaat wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allahi ilaahay korkiisay ahaatay marka qofku mar hadduu yahay qofka muslimka ah ee dee dadaalaya la imanaya waxyaabahaasi waajibaadkaa waxa uu qarsanayo waxa uu hooseeyo ilaahay baa subxaanahu watacaala ku shaqo leh ilaahay baa kala xisaabtamaya waayo axkaamu dunya cala aahir axkaamta adduunyadu dee daahirkiiyo wixii inoo muuqda ayuunbay ku dhisantah baabu man qatala rajula min alkufaari bacda an qaala laa ilaaha ila allah wuxuu baabu yahay qofka dilo qof gaalada ka mid ah intuu laa ilaaha ila allahu yidhi dabadeed yacni dembiga uu xambaaranayo kaasi iyo inaanay u bannaanayn can ilmiqdaad bni laswadi waxaa laga wariyey waa abuu macbade alaswadkaasi muu dhalin ee min baabi tabani baa loogu nisbeeyey aabbihii waxaa la odhan jiray camar almiqdaad ibnu camar baa la odhan jiray annahu qaala inuu yidhi baa laga wariyey yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ara'ayta bal ka waran in laqiitu haddii aan la kulmo rajulan nin haddaan la kulmo ninkaasoo min alkufaari gaalada ka mid oo faqaatalani uu ila dagaalamo fadaraba uu ku dhufto ixdaa yadaya labadayda gacmood midkood bisayfi seefo faqatcaha uu ku jaro uma dabadeetana laada minii bishajarati geeduu igaga gabado iga magan gala waxaa looga jeeda markaa igaga gabado oo uu igaga wareegaystu dee iskaga kay markaa ilaaliyo oo faqaala uu yidhaahdo aslamtu lilaahi ilaahay baan u hoggaansamay macni waan islaamay afa aqtuluhu miyaan dilaa yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow bacda an qaalaha kelmadan intuu yidhi dabade qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama laa taqtulhu ha dili qaala wuxuu ihi faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow inahu qad qataca wuxuu jaray yadii gacantayda uma qaala daalika dabadeetana wuxuu yidhi hadalkaa bacda an qatacahaa intuu jaray dabadeed intuu gacantay jaray isagoo ila dagaalamaya dabadeed ee dee dilkaygana aanu teellaba u dhigan ayuu sidaa yidhi afa aqtulhu ma dilaa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam laa taqtulha dili hadda gacantuu jarayba ama nabar kaloo halisuu kugu dhigay laakiin intaana dilin bu waa shahaate laa taqtulhu ha dilin fain qataltahu haddii aad disho fainahu isagu bimansilatika darajadaadii buu jooga qabla an taqtulahu intaana dilin ka hor hee aad joogtay wa innaka adiguna bimansilatihi darajadiisii baad joogtaa qabla an yaquula ka hor intaanu odhan uu joogay kelimatahu kelmadiisa allatii taasoo qaala uu yidhi yaa haddii aad disho isagu darajadaadii intaana dilin aad taagnayd ayuu taagan yahay oo waa maxay darajadaa taagan intaana ninkan dilina shahatay dee macsuumu dami baad ahayd oo dhiiggaaga in la daadiyaa may bannaanayn isaguna markaa mar hadduu ashahaato ashahaadii kaa gaadhsiiyo dhiiggiisa in la daadiyaa ma bannaano waa macsuumu dami weeye adiguna haddaad disho qof ashahaatay intaanu ashahaadan dhiiggiisu u bannaanaa marka adna dhiiggaagaa bannaanaanayaa looga jeeda soo ma aragtid mar haddaad qof ashahaatay oo islaamay dishay dhiiggaagaa bannaanaanaya oo intaanu ashahaadan isagu sidii dhiiggiisu u bannaanaa yaa ayuu adna u bannaanaanayaa markaad disho ilan qofka qof muslima ogaanu dila dhiiggiisu u bannaanaadaa soo maaha sidaasa markaa ay ahlulcilmiga qaarkood rajaxayaan oo alimaamu shaafici iyo qayrkii laga soo raray inay xadiidka ku fasireen waana sidii markaa riyaadka aynu ku soo marreen alimaamu nawowi qudhiisu uu ku fasiraayey ama alawsaaciyu awsaaci caalimkii la odhan jiray miya iyo wabnu jurayjin ibnu jurayj fa fii xadiidihima xadiidkooda waxaa ku jirtay waa ruwaadda xadiidkan ay ka mid yihiin qaala wuxuu ihi aslamtu lilaahi oo waa lafdigaa aynu soo maray wa amaa macmarun macmar miya fa fii xadiidihi xadiidkiisa waxaa ku jirtay falamaa hawaytu markaan u hoob markaan waxa weeyaan markaa u leexday miltubaa sharaxa ku qoran markaan u baydhay ama se aan u hoobtay liaqtulahu si aan u dilo ee aan u qoodhaadhsaday ayaa qaala wuxuu uhi laa ilaaha ila allah waay marka aslamtu lilaahi macnaheedu waxa weeye laa ilaaha ila allahu buu yidhi way isfasirayaan alfaadani waaya aynu xadiidtan kalena raacina hadda macno ahaan way waafaqsan tahay can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi bacaanaa rasuulullahi rasuulka ilaahay baa na diray sala allahu alayhi wasalama fii sariyatin maca sariyatin gaadmo la jirkeed buu na diray waa qayb ciidanka ka mid a oo sariyana waxaa loogu yidhi had yo jeer waa la miidhaayo ragga khatarta ah ee sahanka iyo dagaalka iyo geesinimada iyo waxaa lagu yaqaano ayaa loo miidha fii sariyatin maca sariyatin gaadmo la jirkeed buu na diray fasabaxnaa waxaanu ku waabariisanay alxuraqaati radu way kor dhigan tahay alxuraqaati nimanka xuraqaadka la ydhaahdo min juhaynata qabiilada juhayna la ydhaah caanka ah ka mid a marka xuraqaadkani waa batnun min juhayna waa jilib ka mida juhaynada ah waxaana loogu bixiyey baa la yidhi mar baa jirta aad loo laayo lagu gubay markaa leebabiyo dee waxa weye hub lagu gubay gebigooda aad loo jaray baa jirtay baa la ydhaahdaa qoladaasaanu ku waabarisanay oo had iyo jeer marka cid la weerarayo sidaa aragteen subaxa hore ayaa maaragtay lagu waabariistaa intaanay waxbaba dareemin yaa waa lagu fadhiyaa halkaasoo maad maqal fa adragtu waxa aan soo gaadhay buu ihi rajulan nin baan soo haleelay gaalada ka mid ahoo fa qaala wuxuu ihi laa ilaaha ila allah markaan isidhi ku dhufo ayuu ihi laa ilaaha ila allah usaamaa odhanaayo faطacantuhu waan ku wareemay leebkii hoow maan joojin fawaqaca waxa ku dhacay fii nafsii naftayda waxa ku dhacay min daalika arrinkaas sababtiisa waxbaa ku dhacay waxaa wallahi ninaa shahaataad dishay malaa badbaad gasha yaa waxbaa waxa weeye dareen baa igu dhacay buuri ma garata fadakartuhu linabiyi nabigaan u sheegay sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi qaala laa ilaaha ila allaahuma laa ilaaha ila allaahu buu yidhi oo waqataltahu waa dishay waa yaabe qaala wuxuu ihi qultu waxaan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay inamaa qaalahaa wuxuu u yidhi un khawfan ay liajli khawfin baqa daraaddeed min asilaax hubka uu ka baqanayo ilaahay daraaddii umuu ashahaadanayne seeftan ama warankan ayuu ka baqday qaala wuxuu ihi afalaa shaqaqta maad jeexdid can qalbihi qalbigiisa maad jeexdid xataa taclama si aad u ogaato aqaalahaa ya ma qalbigaa yidhi aqaala qaaladaasi faacil bay u baahan tahay faacilku waa damiir asturan oo huwa ah huwadaasi qalbigay u noqonaysa xataa taclama ilaa aada ogaato si aad u ogaato aqaalaha ma qalbigaa kelmadda yidhi amlamsa waa may ilaan waan ka yidhi waxa weeye qalbiga kamay ahayne qalbigiisa maad jeexdi si aad u ogaato inuu qalbigu yidhi iyo inay afkuun uu ka yidhi si aad u ogaato dee taasina suurogel mayso soo ma hadduu xataa jeexa miyuu arkaya inuu qalbigu yidhi iyo in kale macnihii waxa weeye waxaad ka hadlaysaa waxaanad garan karin oonood ogaan karin ayaad ka hadlaysaa weeye oon lagu diran adiga afkaa iyo daahirkaasunba adiga lagu raaciye qalbiga ayaa kuuli ka sheekay qalbiga ilaahay unbaa og waxaa ku jire dadkan kala duwan ee shahaadanaya inay qalbigooda kaga jirto ilaahay unbaa dee yaqaana famaa zaala kamuu zuulin buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yukariruhaa calaya inuu igu celcelinayo kelmadda xataa tamanaytu ilaa aan markaa tamaniyeyba anii anigu aslamtu inaan islaamo inaan islaami lahaa yowmaidin maalinta ilaa aan islaala maad maanta islaamti gebigaaguba maad maanta islaamti sababtuu saa u leeyahayna waxa weeye lianna alislaama yajubu maa qablahu waayo islaamku wixii hore wuu burburiyaa soo ma wixii hore wuu burburiyaa meesha uu ka saaraa qofku hadduu maanta soo islaamo wixii dembiyahee hore meesha uu ka saaraya hataa hadduu dadlaayey xataa dee gaalnimadii oo dadlaynta ka weyn ayaabuu meesha ka saaraya markaa saasuu leeyay waayo arrin weyn inuu ku dhacay buu arkay rasuulkuna calayhi asalaatu wasalaam ugama soo dhaqaaqin ugama soo hee dhaqaaqin xataa cudurdaarkiisii mu aqbalin markuu yihi saasay igu kaliftay kamu aqbalin cudurdaarkii soo maaha ma qalbigiisaad sheexday buuli weliba dee usaamana nin cilmilu ahaayo waxa weeye aalubeytka ku tirsan oo isagiiyo aabbihiiba rasuulku jeclaa calayhi salaatu wasalaam waa ahlulcilmi ah qaala wuxuu ihi raawigu waa abuu dubyaane faqaala ayaan filayaaye faqaala sacdun sacad baa wuxuu ihi waa sacad ibnu abi waqaas wa awalu man ramaa sahman fii sabiili illahi waa min alcashara tobankii jannada loogu bushaariyuu ka mid yahay waa sacad ibnu abi waqaas faqaala sacdun sacad wuxuu ihi wa ana aniguna wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la aqtulu dili maayo musliman qof muslima xataa yaqtulahu ilaa uu ka dilaayo dulbutayni caloolweyne kaa calooshali markaa caloosha weynle yacnii wuxuu ujeedaa usaamata usaama u jeeda markaa xoogay calool buu yar lahaayo markaa saasuu leeyay baa layidhi qaala wuxuu ihi qaala rajulu nin baa yidhi isagoo ku ictiraadaaya ama shubha ku soo aroorinaya sacad alam yaqul ilaahu tacaala ilaahay miyaanu odhan waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa wax fitna ahi aanay jirin fitnada waxaa lagu fasiraa kufri shirki baa lagu fasiraa diinka fitnayn baa lagu fasiraa wayakuuna addiinu kulluhu lilaahi oo cibaadadana alloo keliya yeelanaayo la dagaalama miyaan la odhan faqaala sacdu sacad baa wuxuu ihi qad qaatalnaa waanu dagaalanay xataa laa takuuna fitna ilaa fitnaba aanay baaqi noqon oo gaaladii in badan laga guulaystay shirkigii iyo macaalimtiisiina in badan la afuufo meesha laga saaray wa anta adiguna kaagana hadlaaya iyo wa asxaabuka asxaabtaadu kaagana hadlayow iyo wa asxaabuka asxaabtaadu turiiduuna waxaad rabtaan an tuqaatiluu inaad dagaalantaan xataa takuuna fitna ilaa fitna ay timaado soo ma aragti annagu waanu dagaalanno aayaddaa waanu ku camal fallay ilaa fitnadii aanu meesha ka saarray idina waad dagaalamaysaan ilaa fitna timaadaad dagaalamaysaan sidan oo kale nin aayaddan u deliishaday ibnu cumar baa macnahan oo kale hadal leh isna ugu jawaabay waaya aanu iska yar wadna horta can safwaana bni muxrizin waxaa laga wariyey ninkaasi ana jundaba bna cabdilaahi albajaliya ana jundaba bna cabdilaahi albajaliya saxaabiga junda cabdilaahi albajali la odhan jiray bacasa wuxuu u diray ilaa cascas bni salaamata ninkii magacaa lahaa buu u diray cid ayuu dirayoo zamana fitnata bni zubayri wakhtigii fitnadii ibnu zubayr buu diray weeye ninkaa casas ibnu salaama la odhan jiray oo fa qaala wuxuu ku yihi ijmac lii iisoo ururi nafaran koox min ikhwaanika walaalaha ka mid a xataa uxadithahum ay likay uxadithahum si aan u xadiido oo aan xadiidka rasuulka ugu sheego fa bacatha wuxuu diray rasuulan ergi buu diray ninkii ilayhim walaalihii buu cid u diray marcani dadkii waxa weeye dee asxaabtiisi iyo walaalihii dadkii meelaha ka dhowaa falama ijtamacuu markay soo urureen jaaa jundabun jundab baa yimi wa calayhi walxaal buu yimi calayhi korkiisa uu saaran yahay oo uu xidhan yahay burnusun jaakeed oo kale ka dhigantay burnuska waxaa la idhahdaa marada koofiyadeedu ku taallaa la ydhahda koofiyadeedu ay ku taallo marada koofiyadeedu ku taallaa la ydhahda wa calayhi burnus isagoo xidhan markaa jaakeed koofiyadiisu ku taallo oo asfaru boodho ah wa qaala wuxuu idhi taxadatuu iska sheekaysta bimaa kuntum taxadatuu ku sheekaysta waa ficil amar bimaa kuntum taxaddathuuna bihi bimaa kuntum waxaad ahaateen ku sheekaysta taxaddathuuna bihi ay tataxaddathuuna bihi kuwa ku sheekaysanaya waa min baabi xadfi ixda taa-ayn baa laydhaha laba tood bay ahana mid baa maqan wixii aa ku sheekaysanayseen iskaga sheekaysta wuxuu sidaa u yidhi si aanay uga xishoonoo saxaabigan ay qiimaynayeen ee qiimaha badnaa ayaa la soo fadhiista si aanay u aamusin oo aanay markaa xishoo daraaddii u aamusin buuri waan iska sheekaysta inta warku isoo gaadhaayo xataa daara alxadiidu ilaa sheekada ay soo meertay kolba qof baa hadla soo maaha falamaa daara alxadiidu markii uu ku soo wareegay sheekadii ilayhi xaggiisa xasara alburnusa koofiyadii buu iska qaaday can ra'sihi xasara wuxuu ka fayday alburnusa koofiyadii can ra'sihi madaxiisa oo faqaala wuxuu ihi innii anigu ataytukum waan idiin imi walaa uriidu walxaal baan idiin imi laa uriidu aanan rabin an ukhbirakum inaan idinka warramo ilaa can nabiyikum nebigiinna mooyaane sala allahu calayhi wasalam riwaayaadka muslimka oo kale waxaad ku arki kartaa iyadoo ilaadaasi ka maqan tahay walaa uriidu an ukhbirakum can nabiyikum ya marka waxoogay ishkaal bay taasina keentaa waayo xagga hore wuxuu ihi si aan u xadiisa ugu yeedh haddana lafdigu waxaad mooddaa inuu sheegaayo inaan xadiis idiin sheegay aanun doonayn baan idiin imi marka culimmadu waxay idhaahdaan laadaasaa zaa'ide ah saasay u dhowdahay waayo laadu iyadoo zaa'ide ah hadalka carabta way ku badan tahay harkan ilaadanna kolley culimmada kitaabka sharaxa ee weliba sharaxiisa aada u dheereeyey muslimka ilaadan kolley riwaayad saxoo ay ku sheegayaan oy leeyihin riwaayad baa ilaadaas anigu ma arag laakiin qaarkood waxay leeyihin haamishka kitaabkaanu ku aragnay marka macno ahaan sidanaa fiican walaa uriidu an ukhbirakum ilaa can nabiyiku waa macno saxa laakiin ilaadaasi dee inay muslimka saxiixa toos ugu soo aroortay in kalunbaa la hubinaya ina rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama bacatha wuxuu diray bacan cid la diruu diray bacan waxaynu odhan doonaa waa faclun oo bimacnaa mafcuula bacan ay mabcuuhan kuwa la diruu diray oo min almuslimiina muslimiinta ka mida ilaa qowmin duul buu u dilay min almushrikiina gaalada ka mida ayuu u diray wa inahum iyagu iltaqow way kulmeen fakaana rajulun wuxuu ahaa nin min almushrikiina gaalada ka midi idaa shaaa markuu doono an yaqsida inuu abbaara ilaa rajulin nin min almuslimiina muslimiinta ka mida qasada lahu wuu abbaaraye uu qastiya waxa looga jeeda wuu abbaaraye oo faqatalahu qudhuu ka jiray waa nin khatara oo xagga gaalada ka tirsanaa ilaan rag uu kala laayaansany laakiin had iyo jeer ninka laayaanka haysna u dhintaa soo maha wa ina rajula nin min almuslimiina muslimiinta ka midi qasada waxa uu abbaaray qaflatahu mooganaantiisii iyo degnaantiisii buu markaa u qastiyey isagoo dagan ayuu markaa ka faa'iidaystay weeyi qaala wuxuu ihi wa kunnaa waxaanu ahayn haddaannu saxaabada nahay nuxaddathu kuwa loogu warramo nuxaddathu kuwa loogu warramo annahu ninkaa ninka daalinkaa u qastiyey usaamatu bnu zaydin usaamadii inu zaydin uu yahay waa xadiidkaa markaa usaamana uu ka warramayo isaguna sidiisa uga warramayo falamaa rafaca calayhi sayfa seeftii markuu dul dhigay falamaa rafaca markuu kor uga qaaday calayhi korkiisa markuu ka qaaday yani falamaa rafaca markuu kor u qaaday calayhi korkiisa asayfa seeftii ee uu sidaas seeftii u dul dhigay ya ilaan seefta qofka dushaa lagaga keenaa soo maaha qaala wuxuu ihi laa ilaaha ila allah buu ninkii yidhi umuu joojina faqatalahu u dilay fa jaaa albashiiru bushaareeyi baa u yimi ila nabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam ciddii ciidanka iyo waxay kala yeeleen cadowgii iyo inta la laayay iyo arrimaha uga warramaysa fas'alahu kolkaasuu weydiiyey fa akhbarahu wuxuu uga warramay markuu waxyaabihii kale u sheegay khabara rajuli ninkii warkiisa kayfa sanaca siduu sameeyey ninkii ninka gaalka ah ee dhibta badan weeraree dabadeetana waashahaatee dabadeetana dilay buu u sheegay fadacaahu wuu u yeedhay rasuulku usaame fasa'alahu wuu weydiiyey faqaala wuxu uhi lima qatalta maxaad u dishay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaah awjaca wuxuu xanuujiyey filmuslimiina muslimiinta yaa dhib buu gaadhsiiyo faqatala wuxuu dilay fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel ragu garanayo wa samaa lahu nafaran koox buu u magacaabay nafarku waa saddexda ilaa tobanka kooxda ragga ah ee wa innii anigu xamaltu calayhi waan weeraray buui falamaa ra'aa sayfa seeftii markuu arkay qaala wuxuu ihi laa ilaaha ila allah qaala rasuulullahi rasuulka ilaah wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam a qataltahu miyaa dishay qaala wuxuu ihi nacam udhaan ka jar qaala wuxuu uhi fakayfa tasnacu sidee baad ku samayn bilaa ilaaha ila allah fakayfa tasnacu maxaad ku samayn bilaa ilaaha ila allahu kelmadda idaa jaaat yowma alqiyaama maalinka qiyaama markay timaado iyadoo kula doodaysa markay timaado maxaad bal samayn qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay istakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydi qaala wuxuu uhi fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaaat yowma alqiyaama intaasunbuu idhaahdaa hataa ilaahay u dembi dhaaf ma odhan hadda waa kii weliba jeclaa qaala wuxuu uhi fajacala wuxuu bilaabay laa yasiiduhu inaanu ka kordhin calaa an inaanu uga kordhin calaa an yaquula inuu idhaahdo fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaaat yowma alqiyaama intaas ugama kordhin ma garata markaa qisaasna kumuu laazimin oo waxa weeye waxaa dee markaa ta'wiil baa meesha jiray oo ogaan dee isagamuu dilin ta'wiil buu ku dilay adigu diyada iyo kafaarada iyo waxyaabaha kalena dee way iska dhici kartaa kolle axaadiistu sheegi maysa laakiin maaragtay in si kale looga daayo iyo in laga qaadayba way iska dhici karaysaa waayahay axaadiidtan xadiidkan dambe jundub ibn cabdillaahi albajali qisadan uu sheegayo qisadaa hore usaama ibnu zayd waa isku mid un weeye waayahay waxaana laga qaadanayaa saddexda xadiidii aynu carabka marinayba qofka gaalka ahi haddii uu ashahaato inta aan la dilin xataa hadduu doono dagaalkaba ha ku jiro hadduu doono muslimiin badan ha laayo mar hadduu ashahaato inaan la dilahayna dilkiisa laga joogsanayo iyo masalada labaad oo ah qalbiga wixii ku jira in ilaahay unu ogyahay oo axkaamta adduunyadu waa cala daahir daahirka ayuunbaa lagu soo codsiinaya innagu wixii qarsoon garan mayna mar hadduu afka kaa shahaatay inay qalbigana ugu jirto ilaahay daraaddii ay ka tahiyo in kale ma garan karo marka hadduu a shahaatay innagu waa ka joogsanaynaa weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii sidaa samaysa canaanta adag ee la canaantay labada xadiid haddii aynu eegno ee dambe xadiidka usaame waxaa ku jirta wuxuu uhi marka afalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalaha am laa yacni qaala laa ilaaha ila allah waqatalta saasoo kale marka kelmaddaa danbuu igu celceliyey buu uhi afalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalaha am laa oo kale famaa zaala yukariruha calay kan dambena wuxuu ihi fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaaat yowma alqiyama igu ku celceliyey waana isku mar una laba jeer ma kalaha see laysu waafajinaya labada lafdiba inuu israaciyey baa suuragala ama ruwaadda xadiidka ayaa midna lafdiga ku sheegtay lafdiga rasuulka calayhi asalaatu wasalaam midna macnaha ku warisay ama rasuulku calayhi asalaatu wasalaam labada lafdiba uu israaciyey markaa isma diidaya ta labaad xadiidka usaame wuxuu ihi fadakartuhu linabiy nebigaan u sheegay kan dambana bashiirkii arrimaha ka warramaya dagaalka iyo waxyaabahaasaa u sheegay oo markaasuu u yeedhay iyaduna isma diidayso waayo waxaa suuro gelaysaa markii bashiirku u yeedhay inuu waxa weeyaan markaa bashiirku rasuulka usii sheegay oo hore loogu sheegay inuu u yeedho dabadeetana isna uu u sheegay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam isagoo isaguba doonaya inuu rasuulka u sheegay in looga sii horreeyaa suuragala dabadeeta waxa weeye rasuulku u yeedhay ama isaguba u tego dabadeetana waxa weeye u sheegay inay arrintaasi dhacday waaya adkayntan rasuulku ku adkeeyey calayhi asalaatu wasalaam kii uu jeclaay oo ahaa usaama ibnu zaydna cashar bay ahayd cajo badan waxaanay anfacday usaama ibnu zayd bay anfacday waxay ka anfacday qof dambe oo shahaadanayo muslima inaanu dilin sidaa awgeed baa dagaaladii fitnadii markii ay dhacday dagaaladii saxaabada dhex maray wuxuu ka mid noqday usaama ibnu zayd saxaabadii iskaga dheeraaday fitanka iskaga dheeraaday sidaa awgeed baa cali bnu abi aalib oo ay isjeclaayeen aalu beytkana uu ugu tirsanaa muu u raacin waxa weeye sifiin iyo jamal iyo dagaaladii caanka ahaa isaga iyo dadkii ka soo horjeeday saxaabadaha dhex maray midna uma raacin bal wuxuu u diray mawlihiisiyo wuxuu yihi waxaad tidhaahdaa markaad u tagto wuu kaa weydiin doonaaye oo wuxuu ka odhan doonaa saaxiibkaa maxaa kaa reebay buu ka odhan doonaaye waxaad ku tidhaahdaa warniyo haddii aad waxa weeye af libaax ku jirto ya libaax cankii haddii aad ku jiri lahayd cankii inaan kugula jiraan jeclaan lahaa buuri macnii meel kastoo adag oo aad ku sugan tahay inaan kugula suganahay baan jeclaan lahaa oo waxa weeyaan markaa garabkaagana kama bixin kumanaa nicina waan ku jecelahay weeyi laakiin arrinkani ah dagaalka muslimiinta dhex maraya waa arrin aanan arag wey oon ii muuqan weeyi ma fahanta sidaa awgeed baa gacmuhu laabta maalintaasay anfacday adaygii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku adkeeyey uu ku celceliyey arrintaasi maalinkaasay anfacday sidaa awgeed baa waa kan sacad leh ninkaasaan anigu eeganayaayo ilaa uu dilo dili maayo weeyi yacni waa sidaa uu fitnada uga fadhiista ee dadka muslimiinta inuu laayo uu isaga ilaalinayo ayaan anna isaga ilaalinayaa weeye ya waayahay waxaa kaloo axaadiidta laga faaideyn laga faa'iidaysanayaa kelmaddan laa ilaaha ila allaahu fadliga iyo qiimaha ay leedahay inay tahay mid qofka dhiiggiisa dhowraysa qofkuna haddii uu kelmaddaa la yimaado wax burinayana aanu la iman dee innaga qof muslim inoo yahay daahiran waa qof muslim ah sariiradiisana ilaahay baa subxaanahu watacaala kala xisaabtamaya axkaamtii dadka muslimiintaha buu yeelanaya baabun man laqiya allaha tacaala biliimaani hayra shaakin fiihi dakhala aljannata wuxuu baab u yahay qofka ilaahay iimaanka kula kulmo isagoo aan ka shakisnayn dakhala aljannata jannada inuu gelayo can cuhmaana cuhmaan waxaa laga wariyey radia allaahu canhu rabbi raalli ha ka noqday qaala annahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man maata qofka dhinta wahuwa yaclamu walxaal huwa isagu yaclamu ogyahay anahu shanigiiyo xaalku inuu yahay waa damiiru shani walxaal anahu damiirkaasi laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane dakhala aljannata jannada ayuu gala qofka dhintay isagoo ogsoon ilaahay mooye cid kaloo xaq cibaadada u ilaah inaana jirin jannada ayuu gelayaa weeye marka axaadiidtu way inagu soo noqnoqon doontaa oo axaadiidtii aynu meelo kalena ku aragnay dib baynu markaa hadalkeeda bal hadda insha allahu aynu u yar dhigan doonaa can abi hurayrata radia allahu canhu aw can abi saciidin ama abi saciid waxaa laga wariyey can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu aw amase can abi saciidin alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu canhu shaka alacmashu acmash baa shakiyey oo taabici ahaa talow labadaa saxaabi midkood ayaa xadiidkan laga wariyey laakiin shakigaasi laa yaduru ma garatay laa yaduru shaku can cayni saxaabey saxaabigu ku ahaa in laga shakiya waxba yeeli mayso waayo saxaabadu dhammaantood waa cuduulde soo maha marka haddii abu hureyre ahaa iyo hadduu abu saciid ahaa waxa weeye waa isla halkii weeye labadaba maaragta waa xadiidkii rasuulka qaala inuu yidhi baa laga wariyey labadaa ka uu ahaa lamaa kaana markii uu yimi ee uu dhacay yowmu ghaswati tabuuka waqtigii markaa duulaankii tabuuka maalin gaara loogama jeeda waa waktigii ubaa looga jeeda kaanadaasina waa taamadii markaa marfuuc mooyaane khabar marka ay nasbisa uma baahnaba oo inta qul yaa qawmi qad kaana almatar falasta taxtaaju laha ilaa khabar oo halkuu odhan jiray mulxo xariiri baan u jeeda ma garata ibnu maaligna waa halkuu odhan jiray waduu tamaamin maa birafcin yaktafi kaanada markaa tii taamada la odhan jira weeye ee marfuuca mooye mansuubka aan u baahnayn lamaa kaana markuu xasilay yowmu ghaswati tabuuka maalinkii duulaankii tabuuk macnii wakhtigeedii asaaba naasa dadka waxa ku dhacday oo haleeshay majaacatun macalluul oo saadkiibaa ka madhay dabadeetana way macalluuleen saadkiiba aad u yaraaday macnii dee dadkan qaarna kaba go-ay dabeetana macalluul baa dhacday fa qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow low adinta lana haddaad noo oggolaan lahayd oo fanaxarnaa aanu gowrici lahayna waadixanaa gaadiidka yaga geelan markaa noo dhaamiya oo fa akalnaa aanu cuni lahayn oo waddahannaa aanu dufansan lahayn dufan aanu ka samaysan lahayn oo xaydhiisa iyo markaa kuruskiisa iyo aanu baruurtiisa shiilan lahayn macnii dee saasay fiicnaan lahayd nawaadixdu asal ahaan geela ama awr ha ahda ama hale geela ay ugu soo dhaamin jireen beeraha iyo waxaa meesha biyuhu ku jiraan ay uga soo dhaamin jireen dabeete ay ku waraabin jireen beeraha ayaa asal ahaan la odhan jiray markaa sida riwaayad kale caddaynayso waa geelan la fuulo uun ama dhaan ha loo isticmaalo ama ha la fuulo ama waxa weeye waxa lagu rarto waa geela markaa gaadiidka gaadiid ahaan loo isticmaalo marka haddaanu dee geelan aragtay waa tan macluusha darani dhacday aanu iska qalan lahayn oo taa noo fasixi lahayd dee markaa saasaa fiicnaan lahayd faqaala rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam ifcaaluu sameeya waaye qaala wuxuu ihi fajaa cumaru cumar baa yimi faqaala wuxuu ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo in facalta haddaad sidaa samayso qalla dahru gaadiidkaa yaraanaya imaamu nawowi wuxuu dhaha adahru halkan waxaa looga jeeda addawaab marka adahruna waxaa loogu bixiyey lianna dhabarkoodaa la isticmaalaa la fuulaayo oo maaragtay culaysyada lagu qaataa qalla dahru gaadiidkiibaa yaraanaya walaakin ha yeeshee udcuhum u yeedh udcuhum waxaad ugu yeedhaa bifadli aswaadihim ay an ya'tuu inay la yimaadaan bifadli aswaadihim saadadkooda inta dheeraadka ah sahaydooda inta dheeraadka ah inay keenaan oy la yimaadaan ugu baaq uma adcu llaaha lahum dabadeeta ilaahay subxaanahu watacaala uga bari bilbarakati barako inuu ilaahay u barakeeyo lacala allaha ilaahay wuxuu xaqiiqu yahay an yajcala inuu ka yeelayo fii daalika kaa waxa ay soo ururiyaan hee albarakata baraka inuu ka yeelaayo qadar ama khayran badheh faqaala rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam nacam haa waa sax saasaynu samaynayna marka cumar waxa weeye arrintaa wuu ka soo horjeedsaday ictiraadu rasuulka ictiraadayana may ahayne waxa weeyaan tala soo jeedin bay ahayd ma garata rayi wanaagsanna uu keeno kiibaa laga aqbalay walaakin udcuhum bifadli aswaadihim aniga halkaa wow buu raaciyo walaakin udcuhum wa bifadli buu qorayaa wow ayaa la socota soo ma nusqadaa kalena iyadana waxa weeye wowdaasaa la socota laakiin wowdaasi nusqada sharaxa lama socoto muslimka markaan u noqdayna kumaan arag wowdaa xadiidku riyaadkana wuu inagu soo maraye riyaadkana wowdaasi kuma taallo ma garata marka waxay u eg tahay wowdaasi inay iska mara macna ahaana waxoogay meel lagu tiiriyaa kolley ma muuqato marka kolley wowdaasi inaanay meesha ku jirin weeye oo meeshu ay tahay walaakin udcuhum bifadli aswaadihim oo wowdu aanay la socon faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nacam fadacaa wuxuu rasuulku dalbaday binidacin saan saan buu dalbaday dhowr luuqaa ku bannaan fabasatahu wuu markaa fidiyey wuu kala bixiyey uma dacaa dabadeeta wuxuu dalbaday bifadli aswaadihim waa kan si saxa u sheegay isagoon wowdii wadan uma dacaa wuxuu dalbay oo u yeedhay bifadli aswaadihim saadadkooda intii markaa dheeraadka ahayd qaala wuxuu ihi fajacala arajulu ninku wuxuu bilaabay uu gudagelay yajiiu inuu la yimaado bikafi duratin saca masaga ah qaala wuxuu uhi wayajiiu laakharu mid kalena waxa uu la imanayay bikafi tamratin sacab timira qaala wuxuu uhi wayajiiu laakharu ka kalena wuxuu la imanayey bikisratin jab jab kimisa kasratin buu idin qoraya soo maha bifatxi lkaaf sax maaha waa bikisra bikasri lkaaf fadxaha wax sheegayana kolley maan rag intaa shuruuxda egeege wayajiiu laakharu ka kalena wuxuu la imanayay bikisratin jab markaa kimisa xata ijtamaca ilaa uu ku soo ururay calaa niaci saantii min daalika kaa la soo sheegay ee cuntooyinka kala duwana xaggiisa ilaa uu kaga soo ururay shay-un shay shaygaasoo yasiirun yar ay qaliilun iyagoo wixii isugu keenkeenayba haddana wax yar baa kusoo ururay meesha ma garata qaala wuxuu uhi fadacaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalam bilbarakati barakadii buu ugu duceeyey barakaduna waa khayrka badnaantiisa iyo sugnaantiisa ilaahay baana wax barakeeya uma qaala dabadeetana wuxuu ihi khuduu ku qaata fii awciyatikum weelkiina qaala wuxuu ihi raawigu fa akhaduu waxay ku qaateen fii awciyatihim weelkoodii saxaabiga odhanaya xataa maa tarakuu ilaa aanay ka tegin fil caskari weelka ciidanka dhexdiisii aanay kaga tegin wicaa'an weel ilaa mala'uuhu inay buuxiyeen mooyaane weel kastaoo ciidanka ay ka dhex heleen way buuxiyeen qaala wuxuu ihi fa akaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay ka dhergeen wa fadalat waxa weliba hadhay fadlatun dheeraad baa hadhay qaala rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah laa yalqa allaha ilaahay kulama kulmo bihimaa labadaa kelmadood cabdun addoon hayra shaakin mid ka shakisan hayrkii xaal uu yahay oo fa yuxjaba laga xijaabo can iljannati jannada macnii jannada lagama xijaabo hadduu sidaa kula kulmo marka hayradaasi waxa weye waa xaal weeye can sunaabixiy xadiidkaa intaynaan dhaafin fawaa'idka ku jiraa wuu badan yahay bal hadde towxiidka ayaa loo soo qaatay xaggiisa dambe waynu ka hadli doonaaye fawaa'idda kale ee ku jirta waxaa ka mida fiihi calamun min aclaami nubuwa calaamad sheegaysa nebinimadii nebigeenna calayhi asalaatu wasalaam ayaa ku jirta oo haddii allaba kuu roon yahay meesha ka muuqata waxaa yar buu u duceeyey uu barakoobo uu batay ilaa ciidankii dhammaadka u badnaa ay dhergeen weelkoodii oo dhanna markaa ay ka buuxiyeen waxaa kaloo xadiidka ku jira cilmigii cumar ibnulkhadaab iyo taladiisii iyo caqligiisii aadka u qiimaha badnaa balada tala soo jeedintiisa iyo rayigiisa eega in badan axaadiista way nagu soo mari doonta yaa aad buu u cilmi badnaa radia allaahu canhu ardaa sida riyadii rasuulkaba ku sugnayd waayahay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka iskaashigu qiimaha uu leeyahay iskaashiga wixii wanaagsan laysu kaashadaa qiimahaasuu leeyahay hataa haddii mararka qaar baahi iyo waxyaraane ay dhacdo in wax laysku dardaro oo la yskaashadaa qiimo weyn bay leedahay waana tee rasuulku ku ammaanaya calayhi salaatu wasalaam nimanka ashcariyiinta laydha yaa waa tii uu ku ammaanayay can sunaabixi waxaa laga wariyey ninkii la odhan jiray asunaabixi can cubaadata bni saamiti wuxuu ka wariyey radia allahu canhu saxaabigii qiimaha badnaa ee macruufka ahaa cabdiraxmaan ibnu cusayla ibnu cislin almuraadi weeye sunaabixigani saxaabi maaha isagu taabici weeye mukhadrama oo rasuulka wuu rumeeyey intuu noolaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabadeetana xaggiisu usoo kicitimay si uu rasuulka u arko ula kulmo isagoo dhexda ku soo jira ayuu geeridii ayaa rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam markaa nolol kuma soo gaadhina isagoo rasuulku dhintay meeshii dabeetana abuubakar iyo saxaabadii kale ayuu ka wariyey ma garata nin aad iyo aada u qiimo badan buu ahaa magaciisa waxaa la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu cusayla ibnu cislin almuraadi qaala inuu yidhi buu ka wariyey markaa cubaada qaala wuxuu yidhi dheh sunaabixiga qudhiisu dakhaltu waan u soo galay calayhi ay calaa cubaada cubaadaan u soo galay walxaal baan u soo galay huwa isagu filmowti geeridii uu ku sugan yahay isagoo sii go-aya oo markaa naftu ay maaragtay uu baaxaadegayaan usoo galay fa bakaytu waan ooye oo had iyo jeer dee markaad aragto qof naftu ka gurmayso dareenkaagu isbedelayaa soo maaha yaa isbedelayaa dareenkaagu fa qaala wuxuu yidhi cubaada mahlan u kaadi ay andirnii bay ka dhiganta sug weeye sug mahlan sug lima tabkii maxaad ooyeysa fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee lain istushhidtu haddii markhaati kac layga dalbo la ashhadanna laka waan kuu markhaati kici doonaa walain shufictu haddii layga erga aqbalana la ashfacanna laka waan kuu ergeyn doonaa walain istaactu haddaan awoodo inaan ku anfacana la anfacanaka ku anfaceeyo anface marka ardaydiisii buu ka mid ahaayo nin wanaagsan oo saalixana waa sunaabixigani marka wuxuu leeyahay kaa gaabin maayo hadday shafaaco noqoto iyo hadday markhaati kac noqoto iyo hadday anfac noqotaba e maxaad looyeysa uma qaala dabadeetana wuxuu yihi saxaabigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay min xadiiin xadiid ma jira samictuhu aan ka maqlay min rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam oo lakum uu idinku sugan yahay fiihi dhexdiisa khayrun khayr ilaa haddaan saaji uu jiro xadatukumuuhu waan idinku xadiiay oo waan idin sheegay ilaa xadiian waaxidan xadiid keliya mooyaane wa sawfa uxadiukumuuhu isna waan idin sheegi doonaa alyowma maanta waqad uxiita walxaad baan idiin sheegaya qad uxiita binafsi naftaydii la koobay geeridiibaa dhan walba igaga timo maanta ma fakan karaayo waan aakhiraysanayaa maanta samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay man shahida qofka qira'a laa ilaaha ila allahu ana muxamadan rasuulullahi xarama allahu calayhi naara ilaahay naartuu ka xarima u diiday can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kunaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiyaanu ahayn waa jamace xowla rasuulilahi rasuulka ilaahay hareerihiisa sala allahu aleyh wasalam macanaa waxa maca iyaga ahaaday abubakrin iyo wa cumaru radia allahu canhumaaya fii nafarin maca nafarin xaal ay ku sugnaayeen markaa koox raga macood xaala ay ahaayeen fii nafarin ay maca nafarin nafarkuna waa saddex ilaa tobanka ragga faqaala rasuululahi rasuulka ilaahay faqaama rasuululahi rasuulka ilaahay baa kacay sala allahu aleyh wasalam min bayni adhurina dhexdayaduu ka kacay oo fa abda'a calaynaa uu naga habsaamay wakhashiinaa waxaanu ka baqanay an yuqtataca duunanaa sokoyada in la goosto oo nala kala dhex galo oo cadow iyo wax la midi markaa uu halaaga ama maaragta uu dee afduubto ama uu dilo ama wax la mida wafasicnaa waanu argagaxnay oo faqumnaa waanu istaagnay fa kuntu waxaan ahaa haddaan abu hurayre ahay awala man fasica ciddii ugu horraysa argagaxday ee carartay fakharajtu waan baxay abtaqii xaal aan raadinaya rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xataa ataytu ilaan imi xaa'itan bustaan lilansaari ansaar u sugan ka bedelo libani najaari nimanka bani najaar laydhaha ansaarta ka mida u sugan fadurtu bihi waan ku wareegay hal ajidu ma helayaa lahu ma u helayaa baaban albaab oo falam ajid maan helin albaabaan ka galo fa idaa rabiicun waaba gacan yadkhulu gala fii jawfi xaa'itin bustaanka markaa dhexdeeda gala min bi'rin khaarijatin ay jaariyan xaalo uu ka imanaayo min bi'rin khaarijatin ceel ka baxsan bustaanka xaalo uu gacankaasi ka soo baxayuu ka imanayo warabiicu ljadwal waa laynoo fasiro ruwaadda kolli qaarkood baa idraaj ahaan u fasirtaye warabiicu rabiicuna aljadwalu gacanka weeye faxtafastu waan dusay buu yidhi oo fadakhaltu waan galay markaa faxtafastudaas waxay noqonaysaa waan is ururiyey oo waan is yareeyey si aan markaa dee u dusi karay noqonaysaa haa oo tadaamamtu liyasacani lmadkhaludaasi dusaydaasaa dee ka dhalanaysaa oo markaa ay ka laasimaysa markaa sidaa iska dheh faxtafastu waan dusay oo fadakhaltu waxaan u galay calaa rasuuliilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu uhi abuu hurayrata ay anta adigu a anta adigu abuu hurayra ma abuu hurayraa tahay ha mubtadihii baa qadaran oo weliba istifhamna wata ee anta abuu hurayra ma abuu hurayraa tahay adigu faqultu waxaan hi nacamhaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi maa sha'nuka arrinkaagu muxuu yahay maxaa ii kaa keenoo iisoo kaa geliyey sawnigii idinka imi bay ka dhigan tahay qultu waxaan hi kunta waxaad ahay bayna adhurinaa dhexdayadaad joogtay oo fa qumta waad kacday oo fa abda'ta calaynaa waad naga habsaantay oo fa khashiinaa waxaanu ka baqannay an tuqtataca in lagu goosto duunanaa sokadayo fa fasicnaa waanu argagaxnay fa kuntu waxaan ahaa awala man fasaca ciddii ugu horraysay argagaxday min buu aniga ii qoray laakiin sax maaha man weeye sidaa xagga horeba aynu ku soo arkayna man ka dhig fa ataytu waan imi haada alxaa'ita bustaankanaan imi faxtafastu waan waxa weeye soo markaa dusay kamaa yaxtafizu thaclabu sida dacwiguu duso intaan is ururiyo on is yareeyaan markaa si aanu dusi karo halkaa yar ka soo dusay weeyaan wa haaulaa'i kuwanina annaasu dadkii weeye waraa'i gadaashayga xaalayihiin faqaala wuxu uhi yaa abaa hurayrata abaa hurayro wa acطaanii walxaal buu sidaa yidhi acطaanii wuu ii dhiibay na calayhi labadiisii kabood wa qaala waxaanuu yidhi wuxuu ihi abi hurayra intuu kabihiisii ii dhiibay si calaamadii igu noqoto inaan rasuulkii soo arkay oo marka aan waxan warkan aan sheegayaana markaa uu jiro idhaba tag binacalaya labadaydan kabood la tag ee haatayni kuwan ahaaday faman laqiita cidda aad kulan kulanto min waraa'i hada alxaa'iti bustaankan dabadiisa yashhadu xaalu qiraya an laa ilaaha ila allah mustayqinan xaalo uu yaqiinsan yahay bihaa kelmadan qalbuhu qalbigiisu fabashirhu ugu bushaare biljannati jannada bushaaradaasuu la diray calaamad ahaanna kabihiisii buu dhiibay fa kaana wuxuu noqday awala man laqiitu ciddii ugu horraysay aan la kulmay cumaru cumar buu ahaaday kaanadaa isamkeedii waa awala cumarudaasina waa cafwan awaladaasi waa khabarkeedii oo la soo hormariyey cumaruna waa isamkeedii oo la dibdhigay weeye cagsiguna waa bannaayey ciddii ugu horrayseen la kulmay cumar buu noqday fa qaala wuxuu uhi maa haataani naclaani labadan kabood waa maxay yaa abaa hurayrata abaa hurayro faqultu waxaan ihi haataani labadani naclaa rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam oo labadii kabood rasuulka ilaahay bacahanii bihimaa wuu iila soo diray wuxuu igula soo diray man laqiitu cidda aan la kulmay yashhadu qiraysa an laa ilaaha ila allaahu mustayqinan biha qalbuhu bashartuhu inaan ugu bushaareeyo biljannati jannada qaala wuxuu uhi fadaraba cumaru cumar waxa uu ku dhuftay biyadihi gacantiisii bayna hadiyaya labadayda naas dhexdooda ayuu sidaa gacanta igaga dhuftay fa kharartu waxaan u dhacay calaa isti laamtu waa bimacnaa calaa liisti ay calaa isti dabadaan u dhacay ma garata adoon iska ogeyn marka sidaa lagu gacanta lagugu dhuftay lagugu riixo dam dabadaan dhulka ku dhuftay buuri cumarna inuu markaa dee dulmiyo ama dhibo muu doonahayne inuu noqdu doonayo aanu warkan dadka gaadhsiin fa qaala wuxuu yidhi irjic noqo ya abaa hurayrata abaa hurayrow farajactu waanu noqday ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam faajhashtu waan markaa waxa weeye u argagaxay oo kaley noqonaysa ama waan u diyaargaroobay bukaa'an oohin daraaddeed ya oo ajhashadani waxaa la yidhaahdaa ay tahayaa lahu wa akhada fiih wixii marka loo diyaargarooba ee la bilaaba iyobaa loo isticmaalaa macnaheedu ama wuxuu noqonayaa ajhashadaasi iyo jahisho iyo fazica ilayhi wa huwa yuriidu lbukaa'a xaggiisuu argagaxa isagoo doonaya inuu iska ohiyo waa sida waxay ahlulcilmigu idhaha ilmaa yari markuu hooyadii u cabanayu maaragtay oohintu kusoo taagantay oo kale somaad arag ee uu isu bihinbihinayo hooyadii uu cabanayo kale ya waa saasoo kale bay idhaahdaa kole waa lafdi hariiba weeye marka bukaa'anna waa mafcuulu liajlihi oo xagga rasuulkaan u argagaxay oo xaggiisaan u kacay bukaa'an oohin daraaddeed anigoo arrintii dee ka argagaxay oo arrintii waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay ay dhibtay oo oo hinino markaa ay jirto wa rakibanii cumaru cumarna isna wuu igu soo cirbiyey rakibanii ifuulay ha ku macnan iska ilaali loogama jeedo uu isoo fuulo dee dadka lama fuulee waxay noqonaysaa ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen uu isoo raacay ay tabicanii can qurbin cagtuu cagta ii soo saaray igamuu hadhinba mar alla markaasa isna cagtaba igamuu reebin bay noqonaysa waayahay wa rakibanii cumaru cumar baa isna cagta cagta ii soo saaray fa idaa huwa calaa ahari waaba isagoo waxa weeye raadkaygii ku taaganba oo i daba socda ahari iyo ihri labadaba waa loo akhri kara faqaala lii rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu igu yihi sala allahu aleyh wasalam maa laka maxaa kugu sugnaaday ya abaa hurayrata abaa hurayro qultu waxaan i laqiitu cumara cumar baan la kulmay oo fa akhbartuhu waxaan uga warramay biladii bacadtanii bihi wixii aad ila dirtay oo fa daraba wuxuu ku dhuftay bayna hadiyaya labadayda naas dhexdooda waa laabtaase darbatan ku dhufasho ama dhirbaaxo ama feedh kharartu aan u dhacay liisticaala dabada aan u dhacay qaala wuxuu uhi irjic noqo dabadeeto faqaala lahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi sala allahu alay wasalam yaa cumaru cumarow maa xamalaka maxaa kugu kalifay calaa maa facalta waxa aad samaysay maxaa kugu xambaaray qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow biabi anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay baan kugu furanayaa ee afdiika biabi anta wa ummi ama anta adigu mafdiyun midaan ku furanayaa tahay biabi hooyaday iyo wa ummii aabbaha iyo biabi aabbaha iyo wa ummii hooyadaye abacasta ma waxaad u soo dirtay abaa hurayrata binaclayka ma labadaada kabood baad la soo dirtay ma laqiya cidda uu la kulmo oo yashhadu qiraysa an laa ilaaha ila allahu mustayqinan biha qalbuhu basharahu biljannati jannada inuu ugu bushaareeyey masaasaad la soo dirto kabahaagina waad soo dhiibtay qaala wuxuu rasuulku uhi nacam haa qaala wuxuu ihi markaa cumar falaa tafcal sidaa ha samay fa innii anigu akhshaa waxaan ka baqanayaa an yatakila annaasu dadku inay isku halleeyaan calayhaa bushaaradaa korkeeda oo nin waliba iska idhaa war mar haddaad laa ilaaha illa allahu yaqiin u leedahay waad iska dhadhowdeed oy camalka markaa oy camalka iska yareeyaan ama ka tagaan dadaalkii ay khayrka ku dadaalayaan fakhallihim daa ka tag rasuulka ilaahay yacmaluuna camalka wanaagsan ha qabtaana iska daa bushaaradaa markaa ha u gudbin faqaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam fakhallihim addaba waayo iska daa bushaaradaa ha u gudbin can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi nabiga mid fangashan sala allahu calayhi wasalama laysa beynii wa beynahu isaga iyo aniga noomay dhaxaynin ilaa mu'khiratu raxli kooraha xaggiisa dambe mooye wax kale nooma dhaxayn waa looxa yaree lagu tiirsado marka kooraha faraska lagu fuulo ma garanaysa ya looxa yaree lagu tiirsado intaasunbaa noo dhexaysa faqaala wuxuu rasuulku uhi yaa mucaada bna jabalin mucaadi bnu jabalow qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah wa sacdayka ku ajiibay rasuulka ilaahay oo wo kugu ha hooy ku idhi hooy hooy ku idhi wey uma saara dabadeeta wuxuu socday saacatan saacad uma qaala dabadeeta wuxuu uhi yaa mucaada bna jabalin mucaadi bnu jabalow qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allahi wa sacdayka uma saara saacatan haddana wakti buu socday uma qaala wuxu uhi yaa mucaada bna jabali qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allahi wa sacdayka bal haddee intuu ku celceliye si u soo jeedsado waxaan la soo wadana u weeleeyo qaala wuxuu ihi hal tadrii ma garanaysaa maa xaqu llahi cala libaad xaqa ilaahay addoomaha uu ku leeya wuxuu yahay qaala wuxu uhi qultu waxaan ihi allah warasuuluhu aclam qaala wuxuu ihi fa ina xaq allah ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay an yacbuduuhu aynay caabudaan oo walaa yushriku bi shay anaan u shariikin uma saara dabadeeta wuu socday saacatan haddana wakti buu socday qaala wuxu uhi yaa mucaada bna jabalin qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allahi wa sacdayk qaala wuxuu ihi hal tadri ma garanaysaa maa xaqu lcibaadi cala allah xaqa addoomuhu ilaahay ay ku leeyihiin waxa uu yahay idaa facaluu dalika hadday xaqaa ilaahay sameeyaan o ay ka soo baxaan qultu waxaan ihi allahu rasuuluhu aclam qaala wuxuu uhi anlaa yucadibahu wa inaanu cadaabin wa inaanu cadaabin labaykadanii min allabbi baa laga keenay allabbuna halkan waxaa looga jeeda alijaaba marka labayka suur ahaan taniya aad moodaan labayka waa ijaabatan bacda ijaaba ya ajiibid ajiibid ka dambaysa ku yeelay oo ku yeelay ma garata sacdaykana iyaduna suuraddii musanahay leedahay lita'kiide waxaa laga keenay min almusaacada laga keenay ma garata alsacdatu waa min almusaacada marka waxay iska noqon karaysaa waa hooy ku idhi uun ku ajiibaya oo ku ajiibaya oo iscaadan bacda iscaad kugu saacidaya oo kugu saacida inaan markaa ku yeedhoon hoy ku idhaahdo waaya saasay waxa weeye noqonaysa can maxmuud bni rabiici waxaa laga wariyey saxaabiga can citbaana bni maalikin wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi qadimtu lmadiinata madiinaan imi markaa qaaladaasi waxa leh citbaan ma lehe maxmuud baa leh marka maxmuud iyo citbaan labaduba waa laba saxaabi weliba maxmuudna anas ibnu maalik oo isna saxaabigii caanka ahaa baa kasii warinaya saddex saxaabi baa xadiidkaa kala warinaya qaala wuxuu uhi maxmuudkaasi qadimtu waxaan imi almadiinata madiina falaqiitu waxaan la kulmay citbaana citbaan baan kula kulmay madiina faqultu waxaan ku idhi xadiidun xadiid balaganii canka xaggaaga iga soo gaadhay ayaan macnihii kaa doonaya qaala wuxuu idhi asaabanii waxa igu dhacay fii basarii araggayga bacdu shayi shay barhkii baa igu dhacay yacnii waxoogay waxyeellaa soo gaadhay ama waxaad tidhaahdaa xadiidkii kale ama lafdigaynu hore u aragnay ee riyaadkiiyo meelaha ku yaalla ee saxiixa ku yaalla kitaabka qudhiisana aan filaya inuu inoogu soo noqon doono ankartu basari buuhi araggaygii baan qoonsaday marka araggii baa wax ka si noqday weeyo aada u dhinmay ya fabacadtu waxaan u cid u diray ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama lafdiga kalena wuxuu sheegaya anaaba u tegey marka labadaba inuu kulmiyaa suuragala cid baan rasuulka ilaahay u diray annii anigu uxibu inaan jecelaha an ta'tiyanii inaad ii timaadda rasuulka ilaahay oo fa tusalliya aad iigu tukato fii manzili gurigayga meel aad igaga tukato oo fa atakhidahu meesha aan ka dhigta musallan meel aan ku tukado oo wuxuu uhi masaajidka qoomkaygaan tukan jiro doox baa noo dhexeeyo dooxaasaad dadad soo maraan oo andha indhaha xoogay indha darraan baa igu yar jirto oo dabadeeto marka aan masaajidka gaadhi waayo cudurdaarku jiro meel aan ku tukado kaala iigu tuko qaala wuxuu uhi faataani nabiyu nabigaa yimi sala allahu calayhi wasalama iyo waman shaaa allahu cidduu ilaahay doonay oo min asxaabii asxaabtiisa ka mida ayaa yimi yacnii saxaabo kalea la socotay wey fadakhala rasuulku wuu soo galay gurigii wa huwa yusallii fii manzilii walxaal huwa rasuulku yusallii uu ku tukanayo fii manzilii gurigayga xadiidka lafdigan inoo yaalla wuu kooban yahay laakiin wuu dheeri marka gurigii markuu sidaa u yimi muu fadhiisan wuxu hi halkeed jecesha inaan kugu tukado halkaa halkii muddatana salaaddii ku tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma garata halkii ayuu ku tukanayay ragna halkanay ku sheekaysanayeen gaar ahaana markay maqleen rasuulkiibaa meesha jooga ayay soo urureen marka xaalkaasi qaamada meesha ka go-an ayaa laga xaalaynayaa jumladda fadakhala rasuulku gurigiibuu galay wa huwa yusallii fii manzili wuu istaagay walxaal huwa isagu yusallii uu ku tukanayo fii manzili gurigayga wayataxadauuna way sheekaysanayaan saxaabaduna baynahum dhexdooda oo aad bay markaa u sheekaysanayan gaar ahaan munaafiqiinta iyo waxaasay ka sheekaynayeen uma asnaduu dabadeete waxay u tiiriyeen cudma daalika arrinkaa weynidiisa iyo wa kubrahu weynidiisa ilaa maalik ibni dukshumin maalik ibni duqshum ninkii la odhan jiray bay u tiiriyeen oo nin baa yidhi waar ninkii me maanta ma arkeen muxuu markaasuu mid yidhi waa munaafiqo kolkaas halkaasay ka wadeen oo isuga jiibiyeen qaaluu waxay idhahdeen saxaabadii wadduu waxay jeclaan lahaayeen waxaad moodaa inay iyagu iska warramayaan laakiin maaragta ay iska duween hadalka haddana wadduu waxay jeclaan lahaayeen raggan meesha fadhiyaa macni waxaanu jeclaan lahayn annahu rasuulku dacaa calayhi ninkaa inuu habaaro fahalaka uu halaagsamo wawadduu waxay jeclaan lahaayeen annahu asaabahu sharu ninkaa dhibaata inay ku dhacdo waa nin markaa iyagu munaafiqnimo ay ku ganayeen oo waxa weeye ay aad dee uga calaacalayeen weeye faqadaa rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu dhameeyey sala allahu calayhi wasalam asalaata salaadii buu dhameeyey wa qaala wuxuu hi alaysa yashhadu miyaanu ahayn mid qiraay an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah qaaluu waxay dha innahu yaquulu daalika wuu yidhaahdaa ashhaada wamaa huwa fii qalbii laakiin qalbigiisa kuma sugna ya afkunbuu ka yidhahdaa ay qalbiga kagama jirto qaala wuxuu hi laa yashhadu axadun qofna ma qira an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah oo fayadkula naara naarta ma galo aw tadcamahu ama naartu ma cunto waa shakun min araawi ama naartu ma cunto ma garatay ee lafdiga kale ee caanka ah ee kitaabu tawxiidkana ku yaallaana muxuu ahaa fa ina allaha xarama cala naari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah ilaahay naarta uu ka xarimay qofka laa ilaaha ila allahu yidhahda isagoo ilaahay dartii ay ka tahay la soco markaa wuu ku qabsaday rasuulku arrinkaa calayhi asalaatu wasalaam inay markaa munaafiqnimo iyo wixii lamida ku ganayeen oo wuxuuhi war ninkani soo maa shahaadanayo haa war qofka ashahaatee ilaahay daraaddii ay ka tahay naarta ilaahay ka xarim qaala anasun anas wuxu uhi waa anas ibnu maalik oo maxmuudkaasuu kasii warinaya weliba sida ahlulcilmiga qaarkood ay ku soo saareen kutubtooda anas markii hore xadiidka muxamed ibnu rabiic ma ka maqlay markii dambe haddana citbaan bay sarkeen oo isu yimaadeen oo citbaanna haddana uu kasii maqlay qaala anasun anas wuxuu ihi fa acjabanii hada alxadiidu xadiidkani baa icjab geliyey faqultu waxaan ku ihi libnii inankaygii uktubhu qor qor aabba baan idhi inoo qor fakatabahu uu qoray macnihii xifdigiisii uu xifdiyo xadiiska kuma kaaftoomo wuxuu inoona qor buuli inoona qor marka labadii noocee xifdigaba way isu raaciyeen xifdu sadri iyo xifdu lkitaaba soo ma aragti axaadiidtani waxaynu carabka u marina waa axaadiid markaa macnahaan isu imanaysa runtii qaarkoodna ay yar dhaadheer yihiin waxaa guud ahaan axaadiidtan laga qaadanaya fadliga towxiidka iyo laa ilaaha ila allah iyo laa ilaaha ila allaahu qiristeeda inaan iimaan ka horrayn laa ilaaha ila allaahu cidda ay anfacaysaana waa cidda shuruuddeedii la timi caanka ahayd ee la yaqaanay shuruuddii qaar ka midana axaadiidta waa laga qaadanayaa way sheegaysa ikhlaaskii iyo cilmigii iyo baa ka mida markaa sidqigii iyo maxabadii iyo arrimaha caynkaasi ah marka axaadiidtan marka lasoo duuduubo sheegaysa qofka towxiidka la yimaada eene ee isagoo towxiidkii aaminsan aan ka shakisnayn yaqiinsan dhinta jannaduu gelayaa ama naartaa laga xarimayaa sheegaysa waa qofka towxiid kaamila ku dhinta waa qofka towxiidkii isagoo kaamila ku dhinta waayo waa inagii kusoo marray qawaacidda walaa yatimu lxukmu xataa tajtamic kullu shuruudi walmawaanic tartafic soo ma aragti marka qofkan jannada gelaya ama naarta laga xarimayaa waa qofka towxiid kaamila ku dhinta iyo iimaan kaamila adduunyada kaga taga haddii waxa weeyaan markaa qofku towxiid naaqisa adduunyada uu kaga baxo iyo isaga qudhiisu jannada uu gelaya ama ha ku horeeyo oo isagoona cadaab soo arag ha ku horeeyo waxa weeye jannada oo tusaale ahaan raxmadda ilaahay ilaahay ha u dhaafo dunuubtii uu la hoyday iyo towxiidkiisa dhantaalnaantii ku sugnayd ama ha loo shafaaco qaado waxa weeye jannada wuu gelayaa waxaa dhici karta isagoona cadaabba soo arag buu markaa gelaya xataa qofka towxiidka ku dhintaa haddii uu cadaabta ku horeeyo naarta hadduu ku horeeyo naarta ku waari maayo waa laga soo saarayaa jannuu ku dambaynaya marka khulaasatul qowl waxay tahay qofka towxiidka adduunyada kaga taga ee ku dhintaa iyo iimaanka kollayba jannada uu gelaya ama ha ku horeeyo oo cadaab isagoon la soo cadaabin jannada ha galo xataa haddii cadaabta uu ku horeeyo cadaabta la geeyo macaasi uu la tegay aakhiro daraaddeed loo cadaabo aan laga dhaafin jannada wuu ku dambaynaya mar haddii towxiid iyo iimaanu ku dhinto ma fahanta sidaas iyada ah ayay khulaasadu noqonaysaa adiladuna dee waa isfasiraysaayo waa iswada maaragtay waa la ysku macnaynayaa cidda tidhi qofku mar hadduu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah yidhi waa mu'min iimaanku qanjaad joogo oo awal iyo aakhirba wuu dhammeeyey oo haddii allaba kuu roon yahay waa kaa hadduu doono macaasida kalaha samaynaaya hadduu doono waajibaadka kalaha ka tago kuwa axaadiidtan daliil uguma sugna wax daliilo ugu sugani ma jiro waaya subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu